munaasabad ballaaran oo ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu furayey madarasada alfurqaan taasoo lagu baran doono qur-aanka iyo culuumtiisa furitaanka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta walaayada baay culimaa-udiin salaadiin nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimaad muhiim ah ka jeediyey culimada kale ah sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxamed iidaaleh iyagoona la dardaarmay mucalimiinta iyo ardayda mucalimiinta mayla dardaarmay mas-uuliyad hooglaa la siin saaray muasasatul furqaan hadib oo lasiin dhiib waalidiin iyo dadkii aragtay maamulka islaamka awlaahasiin dhiiban awlaada maylan baahinah ini juhud hoogla la siiyo oo hayna dugsiyi loobdhiiflaraakal annaga neelin baahina marka macalimiintu may dardaarmee juhud hooglaani biyaan ugu dambayn almaqsuudu bixaafid alqur'aan xaafid alqur'aan ayaa la dhahaa xaafid alqur'aan waa qofkii qur'aanka xifdiskiisii iyo camalkii isku darsaday weeye wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat allah sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha nuqabada walaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam isagoona waalidiinta kula dardaarmay inay ku dadaalaan tarbiyada wanaagsan ee ubadka canuga aad dhashay xagga aakharo adduunyo wax badan inuu kuu qabto waa laga yaabaa laakiin aakharo markii la yidhaahdo laba sababood buu wax kugu taraya inaad tarbiyadiisa wanaajiso u uu noqdo walad saalix ah oo kii hadda culammada nooga sheekaynaysa wa waladun saalixun yadcu lah inuu noqdo iyo in yaraanta ku sakiiro oo elaliyo kuu noqdo agga xag aakar markii la intaasu wax kugu qaban kara laakiin adduunyo wax badan geel raaci ari raaci lo raaci ha kuu shaqeeyo dameer ha kuu dhaamiyo wax badan inuu kuu taro waa laga yaaba laakiin aakhira intaas waa waxaa isla markiisa hadlay mudiirka madarasada alfurqaan waxa uuna ka warbixiyey ahdaafta loo furay madarasada iyo waxyaabaha lagu baran doono intaba ahdaafta muasasat lfurqaan may waaha kow ardada in qur-aanka la xifdiisiy asbaab kasta oo fududaayo lahayd intii la xifdiisiy intii laing maro oo ardada qur-aanka la xifdiisiy lama jiil tarbiyat ljiil mustaqbal mustaqbalka jiil intii lain tarbiyay ama ini una jiil tarbiyayno mustaqbalka aan tarbiyaynay dadkii oo kitaabkii sunno difaaca lahay ummado ku hogaamiye lahay ini una hasaarno biidn illaahi almawlaa muqararka madrasada may waaha sida boorkaba ku muuqato alqiraa'atu walkitaaba oo linka sawfar barki ini aciyaalka laku dhiso alqur'aanu alkariim wa culuumuh qur'aanka kariimka iyo culuumtiis in la baro alcaqiida alaxaadiis annabawiya alfiqh alsiira aladkaar iyo tawjiihaad oo madrasada muasasat lfurqaan biyi doonta ardada iyo waalidiintaba insha allah ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga walaayada baay sheekh xamsah abujacfar isagoona bogaadiyey doorka ay ka qaateen bulshada hirgelinta madarasadan dhanka kalena bulshada kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalka ay wadaan marka insha allahu tacaala khayrkii oo wanaagga meelu ku socda iyo qaabka an socda eedeeda dadan farxad geliyaasa may muhiim ah marka anta khalal ee la dareemow iyo anta mayl ahaynin dhamanba ani wada dhammaystirno iska garab surugna iska garab uhino qof gaal ilan inku sugnee mayl arhay usalan kastaba walaagin tabartise kuka aadan ku qeybgaadada marlamaadii marsida hadmay umahadnagaya dadka ha ku qeybgalay xafladda iyo xuduurka sharafta leeya umahadnagay jazaakum allahu khayran sigaar ee maamul maamulka iyo mayl arhay usa macallimiinta madrasada cusub maylana jazaakum allahu khayran mas-uuliyadii culays bingana san saaray culayskasi ilaahay siin fududay dhankiina maysan ka goobaabiyaan ini gudataan waajibaadkii muslimiinta iyo ammaanadii siin dhiib badan ini gudataan walaagay tabartiin ah jazaakum allahu khayran walaaysan gari suran xalaasan haddii ilaahay adam tabaaraka wa tacaala masinku cajizaano ninku cajistay baaraka allahu fiikum assalamu calaykum waraxmat ullah barakatuh waxaa marar badan sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga furay goobo waxbarasho kuwaasoo kor loogu qaadayo aqoonta bulshada